booliiska maamulka puntland ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii ka dambeeyey afduub loo geystay markab laga lahaa dalka bangaladesh kaas oo laga qaatay lacago madax furasho ah booliiska puntland ayaa sheegay in magaalada eyl ee ay ku qabteen mid ka mid ah kooxdii afduubatay markabka islamarkaana xabsiga loo dhaadhiciyey sawirka qof wejiga looga furay humaag ayuu booliiska puntland baahiyey isaga oo ku sheegay in uu yahay qofka gacanta ku soo dhigeen markabka m v cabdullah ee laga leeyahay dalka bangaladesh ayaa laga afduubtay xeebaha soomaaliya waxaana la sheegay in bishii abriil ee sanadkani laga qaatay lacag madax furasho oo dhan shan milyan oo dollar ah